daynu ku horumarno gobolka kansas aadhaada gobolka missouri magaaladiisa kansas maxkamad ku taalla magaaladaasi ayaa lagu soo waramayaa inay xukuntay nin soomaaliya oo shan iyo soddon jira oo gaari ku dilay wiil yaroo soomaaliya oo isna shan iyo toban jir ahaa ninkan gaadhiga jiidhsiyey wiilka dhallinyarada ayaa la sheegay inuu ka baxay diinta islaamka sidaasi darteedna uu dhowaanahanba cadho u qaaday dadka islaamka ah sidaasi darteedna uu weeraray wiilka oo masaajid ka soo baxaya iyo dhallinyaro ay wada socdeen si aannu haddaba arrimahaasi faahfaahin uga helno ayaa saare ciidle waxay khadka telefoonka kula hadashay sheekh mustafa cabdiraxmaan oo ah imaamka masjidka kansas oo wiilka yar uu ku tukaday dilkiisii ka hor
zahro adar in wiilka baabuur ma jeedhin oo baabuur jeedh iyo shil ku dhacay ma ahe waa wiil lagu dilay baabuurka waxaan ninkan u ahaa nin asligiisa muslima laakiin diinta ka tegay wiilka la dilay horta magaciisa haddaad garanaysa sheekh mustafe cabdisamed macalin cabdullaahi xuseen baa la yidhahdaa cabdisamed da-diisa qiyaastii intay hayd fifteen ilaa sixteen baan malay labadaa midka ayuu jiraa wejigiisa ma aragtay ka hor intaanu dhiman cabdisamed cabdisamed ardaygaygi buu ahaa marka masaajidkuu ka baxay baanu maqalay xilligii dilka loo geystay salaadee ayay ahayd qiyaastii markuu baxay wiilku salaadii marib isagaana tukiyey suuratu ali cimraan buu nagu tukiyey weli yaroo xaafida buu ahaa raggan hadda iska waaweynaaday buu ahaa laakiin fifteen iyo sixteen buu aad u dhexeeyey salaada markuuna tukiyey oo salaada ka baxay horey u istaagay oo marka albaabka ayuu istaagay albaabka markuu wax yar taagnaa bay qolyidhaheen wiil baa xanuunsana cabdisamadow kaalay qur-aan ugula saakhrim waan gartay marka ama masaajidka agagaarkiisa ahayd mise magaalada kale ayay ahayd mar meesha baabuurka uu ku jiray wiilka may albaabka albaabka masjidka hortiisa ah meesha waddada dhinaceeda ee baabuurta lagu baarkin gareeyo ahayd baabuur halkaasay galeen shan baa ka horreysoo gashay asaguna albaabku saa uhayay marka baabuurkana xoog uni u eryahay oo four by fourga waaweyn ee taraaga ahee maraykanka ayaa ayaa ku yimid marka baabuurkaa ku dhuftay wiilku la tegey wiilka labadii baabuur baa isu celiyey labadii lugood baa halkii ku go-ay madaxana adugu waxaan u marin kolkuu kor u duulay ayuu dhulka soo dhaca ninkuu soo dhacayuu dhulka ku dhuftay maskaxduna halkaasi ku bururtay ado calaa kulli xaal labada lugoodna meeshii bay ku hadheen oo laga qaaday marka saasuu ahaa marka meyd ahaan baaba wiilka loo qaaday wax dhaawacaba ma lagu geyn cusbitaal la no no no no mayd mayd buu ahaa waata wiilashii kale gaadhiga ku jira iyaga wax ma gaadheen wallahi fritooyin yar yar ah baa gaadhay laakiin naxdinta unbaa ugu badnayd dhibkooda waatay ninka dilay waxaa la sheegay inuu yahay nin soomaaliya isaga ma la yaqaano ma ka mid ahaa dadka soomaalida ah ee magaalada degan saana ninkani wuxuu ahaa nin asligiisa soomaaliya oo soomaaliya u dhashay diinta islaamkana ka baxay ninkani arrintiisu way horreysay wuxuu qur-aanka iyo aflagaadeeyey iyo ilaahay qur-aanku warasti dan abola iyo wuxuu moxamed baley boy yuu gaadhiga ku qortay calaa kulli xaasil waxaa la yidhi arrintani dadka way kicisay biliiska la gaadhsiiyey ninkan kadaato arrintiisa ha ka tira baabuurka dowladuna wax ka qabato waxbay naga qorqoreen waa tahay marka isagu magaalada intuu deganaan jiray goorma ayuuse kasoo horjeestay inuu dadka islaamka ah uu la dagaalamo ninku magaalada anada ma joogi jirin minneabolis buu ayuu kasoo wareegay waxa waxaa igu maqalaa ilaa saddex bilood buu hadda magaalada joogay dhacdooyin badan buu ka sameeyey baa layihi minneabolis waa tay marka ma la baadho inuu xagga maskaxda iyo uu ka xanuunsanayay ninku maadaama oo dee dad badan oo kala diimaahi ay dalka maraykanka ku nool yihiin dadkuna ay nabadgelyo ku wada joogaan oo qof walbaaba uu laabta ku haysto waxa uu aaminsan yahay wallahi saaro ninkan saan u malayna un dad baa kolkuu caqiido ama nooc galo ku khafiifa oo maskaxdiisa say sheegahayaan wax cuduroo haya ma jiro laakiin waxaa gashay cadaawad aada u xun baa u gashay islaamka iyaguna way qoreen waxay dhahen arrintani waa arrin hayd ku saabsan iyo nicitaan iiga waran wiilka waalidkiisii iyo qoyskiisii xaaladooda iyaga hadda say tahay xaaladda sahroy aada iyo aada wiilka nin wuxuu ahaa beyt islaami ahoo aabihii waa xaafidul qur-aan qaari ah weeye walaalihiina runtii carruur yar yarahoo tarbiyadooda adugu aadan haddii inaad aragti mooyeen aadan marnaba malaynahayn weeye reer aada iyo aada mutadayan u ah aabihiin inuu aada u jecel yahay buu ahaa aada u jecel yahay runtii communitiga oo dhanna sadma weyn bay nagu noqotay musiibo aada iyo aada u culus in aada loo jecel yahay buu ahaa gurigoodana guri aada looga jecel yahay ilaahay baa se sugay subxaanahu watacaala ilaahay baa aabihii sugay haddaana soo xabaalnay goor dhoweyd baan soo xabaalnay muslimiin aada u tiro badan oo aada u tiro badanna meesha way isugu timid oo ilaahay subxaanahu watacaala aan ka rajaynayno ducadooda inuu ilaahay u aqbalo
kaasi waxa waa sheekh mustafa cabdiraxmaan imaamka masjidka magaalada kansas oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna zahra ciidle nuur